barnaamijka dhallinyarada maanta
waana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhegaysanaya muujadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha februarina ay tahay lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudiyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aannu ku soo qaadanayno daryeelka deegaanka deegaanku waa midka cudur kuu keeni kara islamarkaana caafimaad kuu keeni kara soo marka badbaadintiisa ama dhooritaankiisa ama in loo qareemo ama in loo doodo ama in la maamulo intaba waxay u tahay noloshay muhiim u tahay sidoo kalena waxaan idiin haynaa waraysi aan la yeelannay wiil dhallinyaro ah oo baraha isgaadhsiinta uga faa'iidaysta in uu alaabada dukaankiisa ku iibiyo facebook oo kale ayaan bejka ku dhex leenahay marka nambarkaygoo kale ku qoran so inta badan hargeysoo kale buuram oo kale telefoonkayga soo wacaan and then marka qofkii hadduu hargeyseoo kale u yahay delivery baan u sameeyayoo waxaan ugu dhiibaa sahal oo kale
dhinaca heesahana barnaamijka waxaan idinku haynaa
qamare hee quruxdeeda leedahay waa qamar maba sugi kara ismaaciil heestan ku bilownaa inta kale soo noqona way xagga dambeenu sheekada aynu markaynu sheekooyinkii warbixinaha dhegaystayaasha siino ayaynu xagga dambe heestaas aad kaga maqli doontaan sheekooyinkaas iyo qodobo kale waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese warkii dunida
ninka waanwaanta ugu jira dowladda siiriya ah ayaa sheegaya in uu rumaysan yahay in weerarkii darnaa ee maalintii sabtida ee shalay ka dhacay magaalada homs uu ahaa mid loogala dan lahaa in lagu carqaladeeyo wadahadallada nabadda ee hadda ka socda magaalada jeneva bashaar al jacafaari ayaa u sheegay warfidyeennada in qaraxyada argagixiso ee lagu qaaday caasimadda homs ay yihiin fariin ku socota jeneva oo ka timid kuwa taageera argagixisada oo uuna sheegayo cid kasta in fariintaasi la helay oo dembigaana uusan noqon doonin mid la dareemo
taliyo sare ayaa sheegay in ciidamada booliska ee sida milatariga u tababaran in ay qabsadeen deegaanka u dhowdhow dhinaca galbeed ee magaalada mosul ee dalka ciraaq xilli halkaas ay ka socdaan iska horimaadyo u dhexeeya kooxda isis major genaraal xaydar al maturi oo ka tirsan ciidanka federaalka gaar ahaan qeybta commandosta ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a b in ciidamadiisu ay galeen agagaarka tayaaran haatanna ay si rasmi ah gacanta ugu hayaan almaturi ayaa sheegay in isis ay goobtaas ku soo daadguraysay ugu yaraan toban gaadhi oo ay ka buuxaan walxaha qarxa sagaal ka mid a ayaa qarxay ka hor intii aanay gaadhin bartilmaameedkoodii
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan dhallinyaro kala duwan ayaa la yimaada curin iyo firfircooni ay wax kaga qabanayaan duruufaha ku xeeran waxaana dhallinyaradaasi ka mid ah cabdirashiid cartan oo wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho cabdirashiid ka sokow macalinimada waxa uu si iskii ah isu xilqaamay in uu deegaanka ka shaqeeyo wariyaha v o ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa la kulmay waxaynuna ku soo qaadanaynaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee maanta
waad mahadsan tahay mudan cabdulqaadir iyo idaacadda v o a intaas kadib barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalay tusaale ahaan in deegaankii lagu badbaadiyo taasna waxay igu dhalatay inaan sameeyo hay-ad ama ama organisation u dooda xagga deegaanka inuu badbaadiyo maxaa yeelay markaan ogaaday deegaanku inuu yahay noloshii bini aadamka waxyaabaha isayna ka maarmayn maxaa yeelay deegaanku waa midka cudurka kuu keeni kara isla markaana caafimaad kuu keeni kara soo marka badbaadintiisa ama dhooritaankiisa ama in loo qareemo ama in loo doodo ama in la maamulo intaba waxay u tahay noloshay muhiim u tahay soo markaas waxaa igu dhaliyay macnaha dadka soomaaliyeed oo aan deegaankii aan ka warqabin isla markaana aan deegaanka fahansanayn ilan noolaha noolo kaste wuxuu leeyahay deegaan marka deegaankaas waa inuu caafimaad qabaa soo marka wax taas waxay ku dhalisay deegaankii oo macnaha lasii haleynaayo lasii burburinayo in dadka la wacyigeliyo ee media looga sheego ee tabilooyin loo dhejiyo ee macnaha seminaaro iyo workshops loo qabto waan gartay marka macnaha- see deegaanka loo dhibaataynaya maxaa yahay dhibkaadu waad aragta ee, markaa ka fiirino xagga deegaanka miyi iyo magaalo tusaalahaan m- magaalada markaa fiirino ee, tusaalahaan magaaladii ee, nadaafad daraa ka jirto oo ay sababtay in dadku waxa ay isticmaalaan ay banaanka ku tuuraan ayagoo aan iska maareynin ayagoo dhaastabin iyo meel qashinka lagu shuba ama godkii ama macnaha meel oo teknoloji ah ayna haysan isla markaana waxaa ka mid ah in deegaankii bacihii ee, waxyaabihii kaloo b- caagadihii gasacadaha macnaha iyo waxyaabaha biyaha laga cabo waxaasoo dhan in deegaankii lagu soo tuuraayo oo goobtii ganacsiga suuqyadii laamigii ay fadar iska tahay macnaha sidoo kale marka miyiga aan fiirin dhulkeennii ee, waxaa ka jirta macnaha in dhirtii la jaro taasna waxaa ka dhalan karta macnaha meeshii inay geedo kasoo bixi waayaan in caradii ay guurto kadibna xayawaankii oo cunto waayo taasoo midda haddana haysata bini aadamkii oo gaajo u dhimanayo maxaa yeelay eh, xa- xayawaankii uu ku tiirsanayay ayaa meesha ka baxay xayawaankaasna wuxuu waayey dhirtii oo daaqi lahay dhirtuna waxay weysay eh, ciiddii ay kasoo bixi lahayd masoo marka meeshaas deegaanku macnaha waxaa waaye waa iyo iyo bini aadamka iyo noolaha intaba meerto cuntada ka dhexaysa soo marka intaas meesha ka baxaya soo marka laba problem ayaa jira problem ama dhibaato xagga deegaan oo ka jirta miyiga iyo dhibaato ka jirta macnaha oo poor sanitation ama nadaafadii oo liidata Nadaafadda oo oo magaaladii ka jirta tusaalahaan macnaha magaaladii hadda sii kululaanaysa ayaa kamid ah Ee, magaaladii oo macnaha tusaalahaan ee, waxyaabahan traffic jamka oo macnaha sheeg iscaririga baabuurta taas wacyigelin xataa ka sameynaa oo macnaha in ee, traffic la sameeyo hadda soomaaliya jam traffic kama jira laakiin waxaa ka jirta traffic la-aan ayaa jirta sharci la-aan ayaa jirta sidoo kale macnaha waxaa jirta waan gartay Eh, eh, cartan mar walba qofku uu hibo ama hibo iyo hal abuurba uu la imaanayo waxbaa sababa oo tan la yidhaahdo fankuba eh, eh, sibuu qofku ugu soo biira uga soo maxda adigu maxay ahayd wixii kuu muuqday ee maalin un waqtigaaga kamida kugu dhaliyey inaad ama bacaha magaalada ka gurbiso ama deegaanka inaan la jarin aad ka fikirto maxaa kugu dhaliyey Ee, waad mahadsan tahay Ee, horena waa u sheegay waxyaabaha igu dhaliyay waxaa ka mid ah in aan macnaha ee, muhiimadda deegaanku uu leeyahay marka aniga ogahay waxaa markaas ku damqinaya dhibaatada deegaanka loo geysanayo soo marka waxaan ugu dhaliyay macnaha aan ogahay deegaankan inuu yahay wax oo common future macnaha oo laisla leeyahay mustaqbalka macnaha soo marka waxaan ogahay caafimaadkayga iyo waxaa isku xiran caafimaadka deegaanka soo marka anigana waxaa kamid ahay bulshadaas macnaha bulshadaas kamid ah soo marka deegaanku faa'iidada uu leeyahay markaan arkay ayaa ugu dhalaysa macnaha in dadka loo sheego isla markaana la wacyigeliyo tusaalahaan la yidhaahdo saaad hawo fiican u heshaan oo aad u heshaan qabow iyo neecaaw war dhir ha la tallaalo macnaha taasoo macnaha bitada magaalada iyo a- iyo waxyaabaha qashinka jooji karta macnaha soo marka waxyaabaha waxaa udhalay waxaa ka mid ah in la helo deegaan macnaha ay sheeg qabow iyo jawi degan isla markaana nadiif ah tusaalahaan soomaaliya waxay leedahay dagaalay gashay tusaalahaan dagaalada marka ay gashay marka waxaa waaye waxyaabo badan ayaa burburay tusaalahaan waxaa la midnaha wadanka hadda rwanda caasimadda rwanda hadda qaramada midoobe waxay is- eh, macnaha ay sheegtay inay Ru- kigali ay noqotay magaalada saddexaad ee ugu quruxda badan macnaha ugu quruxda badan isla markaana ay macnaha ay kaalinta labaad ay- magaalada afrika marta adduunka oo dhan africa africa Mhm.
africa inay noqotay magaalada macnaha clean city Mhm.
halka dunida ay ka gashay magaalada saddexaad ee ugu cagaarsan macnaha xagga cagaarka marka laga hadlayo macnaha magaaladu inay cagaar noqoto dunida ay waxay ka gashay kaalinta saddexaad halka africa ay ka gashay macnaha kaalinta koowaad magaalada ugu nadiifsan soo marka taasna waxaa ka dhigtay inaan loo ogolan wax dhibaataa tusaalahaan bacda haddii lagu arko shan boqol oo doolar lagu ganaaxaya macnaha in bac lagu arko maxaa yeele bacdu kiimika ayay ka samaysan tahay isla markaana hadday bido waxaa waaye waa adiga afka kaagelaysaa saka kaagelaysaa kansar iyo wax cudurra kugu dhacaayo halka dhinacii kalena ay ciiddii iyo deegaankii kalena ay burburinayso hadda waxaa arkaysaa magaalada xayawaanaad eh, macnaha ayaa jooga tusaale ahaan xayawaanaadkaas waxay cunayaan bacda so marka xayawaankiina bacda ayuu cunaya waa ku dhibaatoonaya ilan ma shiidi karo macnaha calooshiisa so marka waxay ku dhalaysa macnaha markaan soo duubo deegaanka muhiimadiisa oo aan ogahay iyo dhibaatada loo geysanayo oo aada u ballaaran maxaa yeelay dadka ha- eh, jiilkeenna hadda waxaa u baahanaa deegaanka inaan macnaha ka faa'iidaysano isla markaana aan mustaqbalka jiilka dhalan doona aan deegaan nadiifa aan u diyaarino macnaha marka Mm.
muhiimadda deegaanku intaas ayay ku fadhisaa maxaad kala kulantay dadka Ee, dadka waxyaabaha aan kala kulmo waxaa ka mid a war deegaan ayaa ka hadlaysaa deegaan ayaa u doodeysaa macnaha ee, deegaan macnaha ma deegaan ayaa awood loo hayaa tusaalahan dhibaato kale ayaa ka weyn macnaha soo dhibaatadaas kale waa dhibaato deegaan ayadaba oo dadku ma ku baraarugsana in macnaha ay sheeg ay hadda ay dhirta laalaan ee, inay macnaha qashinka iska waxeeyaan soo marka waxaa kala kulmay inayna dadku aysan ka warqabin isla markaana ay la yaabayaan saacaddan maahan macnaha saacaddii ama xilligii deegaan ee, macnaha iyo dhirta hala badbaadiyo magaalada macnaha kilinkeeda hala ilaaliyo nadaafadeeda hala ilaaliyo saacaddan maaha maxaa yeelay waxyaabaha kala kulma waxaa kamid a dadku waxyaabaha aan ku wacyigelinayo xataa ma haystaan fa- facility-ga u isticmaali lahaayeen maxaa yeelay markaad tirahdee war qashinka meeshan ayaa lagu shubin oo oo gabadhan eh, laamiga qarkiisa shaaha ku karinaysa oo biyaha ku daadinayso ma haysato maanta eh, booyad laamiga dowladeed dowladdii hoose ugu tala gashay isla markaana ay waxyaabahaas qashinka ay ku shubto marka so marka war war maxaa kaa galay adiga deegaankii iyo macnaha iyo meesha biyaha ah ku shubaayo maxaa yeelay muwaadin waxaa lagu noqdaa sharciga soo marka qofkan deegaanka qaabka u ilaaliyo waa in sharci la helaa macnaha soo marka sharcigaasna aniga hadda ma dabaqi karo shaksi ahay ee, waa system dowladeed macnaha soo marka dowladda ayaa laga rabaa in ayadu systemka keento isla markaan anagu aan horseed u noqono in aan ee, systemkaas ama sharciga noocaas dowladdii lagu wacyigeliyo isla markaana hadda dadka aan u sheego aniga ama aan u wada sheegno ee, faa'iidada ama qiyamka uu leeyahay deegaanka macnaha soo marka deegaankii aa ilaalisid waxaa waaye adigana caafimaad fiican ay helaysaa soomali waxay ku mahdaa intuu qashin kuu jiro ayuu cudur kuu jiryaa macnaha
waan gartay Ee, sidoo kale ee, haddii hadda loo baahan yahay jawiga magaalada macnaha in- in- inuu dego kow waxaa dhihi lahaay in dhir badan la tallaalo maxaa yeelay boqolkiiba konton ee, neecawdu ama hawadu waxay ka timaadaa ay sheeg ee, dhinaca macnaha ay sheeg ee, dhirta
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo waraysanayay cabdirashiid cartan oo dhinaca deegaanka ka shaqeeya laanta afka soomaaliga ee v o yad nagala socoteen haatanna dhinacaas iyo boorama haddaan u kacno inkastoo dhalinyaradu ay shaqola'aan ka cabato haddana qaar ka mid a dhalinyarada ayaa iyagu dhowr shaqo ka wada howlgala dhalinyaradaas waxaa ka mid ah cabdirasaaq maxamed haayir oo ku nool magaalada boorama waa macalin jaamacadeed sidoo kalena waa ganacsade howlo kala duwanna ugu qabtaa maxamed cabdirasaaq aan idhaahdee cabdirasaaq ayaa baraha isgaadhsiinta bulshada uga faa'iidaysta in uu ganacsigiisa ku iibiyo ama alaabooyinka uu hayo wariyaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa waraysi la yeeshay
runtii een, aasaasihii meeshu aniga ayuu haa laakiin waxaa gacan weyn ka geystay een, adeero oo jooga canada ottawa oo runtii labadayada ayaa ayaa ayaa iska kaashanay ganacsigan Ee, sidee alaabtu markaa kuugu timaadaa canada waa wadda fog oo ka fog een, somalilan iyo soomaaliyaba Ee, alaabtan aad iibinaysaana waa alaab cosmaticskai iyo electronigiska ku jira see markaa alaabtan kugu soo gaadhaa waa runta hashim wayna way way fog tahay canadu Een, inta badanna waxay noogu timaadaa een, marka bay ku timaadaa laakiin waqti dheer bay qaadataa hase ahaatee haddana waxa eh, muhiimadeeda noogu weyn waxa weeyaan in waddankii aanu keenno wax tayo leh oo hadday noqoto dhinacii electronicska sida moobilada qaaliga ah, eh, iphone 6 een, samsung galaxy s6 een, iyo yani moobilada aadka u qaaliga ah ee dadka inta badan dibadda looga soo diro ayaanu keennaa iyo cosmetics original ah oo brand name ah oo lagu sameeyo canada marka insha alla kulli hargeysana waa lanaga soo wacaa inta badan bage baan u samaynay bagekaasna markaa kolba alaabtii cusub aan keeno aan tusaale naga sii bageka aad u samaysay iyo sida dadku kula macaamilaan waxa weeyaan bage onlineaba oo laydinkala socdo ee, meheradiina ganacsiga oo lagaa soo dalbanayo magaalooyinka kale ee dalka
ha inta badan een, social mediaha weliba waxaa ugu badan iminka facebook oo kale een, ayaan bejka ku dhex leenahay marka nambarkaygoo kale ku qoran so inta badan een, hargeys oo kale buuram oo kale telefoonkayga soo wacaan and then marka qofkii hadduu hargeysa oo kale uu yahay delivery baan u sameeyayoo waxaan ugu dhiibaa sahal oo kale marka een, saasaan u u gudbinaa inta badan marka waa hab online ood wax ku iibisaan ee, meel walbana lagaaga soo dalban karo magaalooyinka een, waddanka gudihiisa
weli imika kambanigayga pilan multiservice ma manu sii ballaadhin laakiin waxaan filaynaa inaan een, somalilan iyo soomaaliya oo dhanba aynu aanu gaadhsiino dhowaan haddii la idhaahdo cabdirasaaq dhinaca kale waxaa tahay nin bartay dhanka caafimaadka oo dhakhtarna ah macallinna ka ah kuliyadda kalkaaliyayaasha iyo umulisooyinka ee jaamacadda camuud marka bal waxaad ka warantaa si aad labadan shaqo iskugu qabato ee ah dhinaca macallinnimada iyo dhinaca ganacsiga si aad iskugu qabata
runtii horta way way way yar adag tahay laakiin haddana een, inta badan jaamacadda subaxii unbaanu unbaanu unba- unba- unbaa la shaqeeyaa inta badan cosmaticska iyo waxyaalaha shaqada in een, aanu ku jirna sida cosmaticska iyo electronicskuna inta badan dadku waxay selku uu- ay ay samaystaan gelinka dambe so markaa subaxiyo kale inanba jooga oo shaqeeya aniguna inta ka dambaysa shanta ilaa iyo tobanka habeennimo ayaan ayaan shaqeeyaa so marmarka aan ay soo culays ka yimaado xaggii jaamacadda ama itixaanis la qaadayo dee w- inankiibaan haddana dib u soo celinaya marka laakiin inta badan dee dadkii waxay ii imanayaan gelinka dambe so gelinka dambean xoogga saaraa muddo intee leegayaad ka shaqaynaysay kuliyadda caafimaadka ee kalkaaliyayaasha iyo umulisooyinka jaamacadda camuud
iminka jaamacadda waxaan usoo wareegay un sanadkan laakiin laba sano hore iyo badh waxaan ka shaqaynaya alxayaat hospital wax shaqo oo kale oo aad hayso oo aan labadaa shaqo ahayn ma jiraan
iminka inta badan labada shaqo baan qabtaa laakiin mararka qaar waxaa soo dhexgeli karaa een, mararka kambaynka booliyadu uu yimaado ayaa waxaa dhacaysa bishii laba mar ha tallaalka uu yimaado ayaa waxaa dhacaysa een, cudurka dabayshu inaannu monitoring ku samayno oo markay tallaalka dhammeeyaan aan dib u- u qiimayno qolada een, waxaana la shaqeeyaa inta badan w h o oo supervisor gobolka awdal gaar ahaan een, degbada boorama kaasi wuxuu ahaa dhakhtar cabdirasaaq maxamed haayir oo aan ka wareysanaynay shaqooyinka uu qabto oo iskugu jira ganacsiga iyo dhinaca waxbarashada haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad ayuu mahad- aad ayuu mahadsan yahay haashim xilliyadan waxaa isbitaallada ku yar helidda dhiigga waxaana marka dhaawacyada la geeyo ay u baahnaadaan baadigoobka dhiig lagu shubo dhallinyaro ka soo qalinjibisay kuliyadaha caafimaadka ayaa waxay bilaabeen in isbitaallada ay ku shubaan dhiig ururkan ayaa lagu magacaabaa somaali blood donation haddaba arrintan waxaa ismaaciil xuseen farjar waa wariyaha v o magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa ka wareystay gudoomiyaha ururkan oo lagu magacaabo zakariye siciid xaqiiqatan arrintan een, Somali Blood Donation een, waa arrin nagu dhalatay kadib markii aan aragnay dhibaatooyinka haysta bulshadeenna hadday ahaan lahayd een, hooyadii u baahnayd dhiigga hadday ahaan lahayd ilmihii yaroo dhiig u baahnaay hadday ahaan lahayd qofkii maxaa la dhahay la qalayay oo em- maxaa la dhahay emergency-ga ahay haddii ahaan lahayd dadkii shilalka soo galay ama haddii ahaan lahayd dadkii qaraxda la kulmay marka baahi aada u ballaaran ayaa jirto dadkiina ma ka warqabaan een, culeyskan jiro oo isbitaallada ka jiro marka annaga waxaan nahay isku xire bulshadii iyo isbitaalladii dadkii ku baahnahay marka arrintaas ayaa nagu dhalisay in aan een, asaasno een, ururkan
marka ma jirtay baahidan marka hore ee soo isbitaalladu dhiig ma yaalaan soo dadku dhiig ma miirtaan ma ma baahi baa jirta baahi daranaa jirto oo xataa waxaa jiri jirta heer dadka saalada ku jira oo emergency-ga ah oo qaliinka ku jiro in ay dhiigla-aan u dhintaan een, in ay hooyooyinka dhalaya dhiigla-aan u dhintaan in ay caruurta yar dhiigla-aan u dhintaan marka hadda waxaan isku daynaa in aan yareyno baahidaas inkastoo ay weli jirto oo aanan haysan wax een, meelaha aan ku seefgarino dhiiggii oo aan ku keedino marka waxaan sameynaa dhiiggii waan dadkii maxaa la dhahay donorska ah ayaan soo keennaa isbitaalladan geynaa dhiiggaa laga shubaa then sidaas ay dadka ku helaan marka Ee, sakariye dadka see ugu yeertaan Ee, qofkanaan dad wadaan oo oo dhiig shubaahay Ee, dhowr mar baan arkaya adigoo dhada tashkiilinaya laakiin seebay ku dhacdaa een, waxaan sameynaa horta waxyaaba badan adeegsanaa een, horta waxaan noo diiwaan gashan dadaa noo diiwaan gashan Een, dadkaas waxaan kasoo diiwaan gashanaa meelaha ay iskugu tagaan bulshada een, sida liido beerta nabadda waan tagnaa meelahaas dadkan waxaan u sameynaa een, tastiga aan u sameynaa oo dhiiggeed nooc ay ku ogaanayaan den waan diiwaan gelinaa Een, intii aan joogno meelahaas ayaan kala hadalnaa in ay dhiig shubaan oo aan ku wacyigelinaa Een, sidaas ayay marka micnaha markii ay la gaaro xilligii dhiiga loo baahnay ayaan u wacnaa dadkii waxaan dhahnaa qof ayaa u baahan een, walaal soomaaliyeed ayaa u baahan een, hooyo soomaaliyeed ayaa u baahan marka xaalad waxaan tusnaa dhibka jira ayaan tusnaa marka dadka soomaalidana waa dad maasha allah ah oo jecel inay wax sadaqaystaan dhiig bixiyaan laakiin ma ka warqabaan marka annaga waxaana marka isku xiran ayaan nahay bulshadii u baahnay dhiigga iyo bulshada dhiigga shubaysay marka arrintaas ayaan ugu dhalisay inaan micnaha aya- qaabkaas ayaan u sameynaa
dad bay dad baad diiwaan gelisaan oo aad qortaan een, nooca dhiigkooda dhiigeebaa u badan een, noocyada dhiigga marka laga hadlo
Een, horta dhiigga u badan waa kuwa een, A balasta iyo B balasta iyo kuwaas ayaa u badan kuwa ugu adag ee u dhib badan in la helana waxaa ka mid ah A minuska A B minuska B minuska O minuska annaga hadda marka waxyaabaha aan xoogga saarno waxaa ka mid ah dhiigga aan la helin marka dadka dhiiggooda aan la helin ayaan aruurinaa maxaa la dhahaye oo aan maxaa la dhahaye focus ka saarnaa Een, hadda haddii tusaalahaan loo baahdo oo kale A plus qofka waxaa laga yaabaa in qaraabadiisa ugu dhow uu ka helo laakiin marka ay noqoto amanis waa dhiig aada u yar hadda magaaladan ay ku nool yihiin milyankii xoogaha waxaa laga yaabaa in dad aada u yar ay ka yihiin dhiigaas Een, saddex milyan baa lagu sheegaa ku dhawaad marka imise qof baa lahaya hadda ay meeniska
wallaahi hadda intii noo diiwaan gashan oo dhalinyaro ah adiga waa wax ku dhow boqol camal laakiin dadka waxaa jira oo badan oo aan is ogeyn kuwaasna waxay u badan yihiin hooyooyinka marka xilliyadii la gaaro xilliga dhalmada tastiga markii loo sameeyo ay noqoto ee negative ay saaladii maxaa la dhahay ay ku jirto oo ay dhalayso ayaa lana soo wacaa marka oo dhalmayso adag tahay Haa, markii la helo adagta yaa u badan ma ma dhalinyarada ma haweenka maxaa gaar u yeelay
Een, dadka wax shubaya waxaa u badan dhalinyara u badan dadka baahida ugu badan u qabana waa haweenka Ha, marka waxaan isku daynaa marka in aan in aysan hooyo maxaa la dhahay ay- aysan dhiig u dhiman marka markii ay noqoto marka a minus ama b minus ama o minus isla markiiba waxaan la xiriirnaa marka dhalinyaradii aan la xiriirnaa waxaan u sheegnaa baahida jirto iyo dhibka jiro iyo hooyada maxaa la dhahay u dhibaataysan oo ay khatar ugu jirto inay dhiig la-aan wax usoo gaaraan marka sidaas way naga soo ajiibaan wayna noo imaadaan waan gartay doctor sakir iyo fahamku intuu leegyahay hadda wallaahi fahamka hadda sida hore waa ka roon yahay oo hadda waxaan adeegsanaa mediaha ayaan adeegsanaa een, khaasatan social media ayaan sii adeegsanaa oo dadka waa ku wacyigelinaa Een, laakiin awal markii aad dhahdo qofka dhiigga shub way ku adkeed xataa xilliyada qaar waxaa jirayso in qof uusan u shubin een, qoyskiisa waxaad arkaysaa qof een, dhiigga noociisa ay isleeyihiin qofka bukaanka ah haddana uusan shubayn liajli micnaha aqoonta iyo fahamka uu ka qabo dhiigga la shubayo marka waxaan isku daynaa marka in micnaha aan u sharaxno dadka dhiigga faa'iido uu leeyahay een, qofka lagu shubaa faa'iido uu leeyahay iyo sida uu badbaadayo qofka shubaya waxyaabaha uu ka faa'iidayo in aysan culeys lahayn inaysan qofkan waxba gaarin marka aqoonta haddana dadka ay ka qabaan inay dhiig shubaan maasha allah ka hore u kacday
kaasi waxa uu ahaa zakariye saciid waxa uu waramayey wariyaha v o e magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle waxa uuna guddoomiye u yahay urur dhallinyaro oo markaasi isu xilqaamay in ay cisbitaalada geeyaan dhiig si loogu shubo dadka wadhaawacyadu ay soo gaaraan halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a hees dabacsan oo qurux badan ayaan mar dhow idin cayaari doonaa hase ahaatee Dhiig- ismaaciil dhiiggan aad haloo shub
dhiigga ha lagu deeqo ismaaciil marka dhiigga aad bixiso ilan waad sadaqaysatay Absolutely.
naf baxaysa baa lagu badbaadinaya waa wax adigana aad si dhaqsile u heli karto haddaad iska cunto bambeelmada meelaha daadsan ee raqiiska aad cunto oo kale dhiiggaaga dhaqsa baad helaysaa sadaqana waad baxsatay oo dhiiggii waad bixisay haddana dhiig fresha oo cusub oo saafiyaba kusoo gelaya waxaan filaya welibana dee boqol iyo labi boqolki boqol iyo labi eh, labaatankii maalmoodba Ah, een, eh, in mar ay unugyadaadoo dhumi ay dhintaan unugyada cas macnaa mar walba waxaa la sameeyaa unugyo dhiig dhiigu mar walba wuu is sameeyaa isagaas subinaya marka haddii aad shubtid caafimaad badan ayaad kasii helaysaa laakiin dad baa mararka qaar waxaa laga yaaba inay aaminsan yihiin, haddaad dhiiggii iska shubto adaa ama dhiig yare u dhimataa dhiig yari marka hore waa lagu eegayaa qofka isagoon lahayn awoodda een, uu dhiig ku deeqi karo ama dhiig uusan ka bixi karinba ha lagama qaadi karo haddii kale isagaa dee lagu shubaya sal ale cusbitaalka isagaa la dhigayaa isagoo soo doontay inuu dhiig ku deeqo hadhow dhiig dib loogu shubaa haddii la arko inuu isagu u baahan yahay isagaaba la dhigayaa marka dhakhaatiirta howlahaasi nooga firfircoon iyagaana u qaabilsan bal intaanan heesta dabacsan soo qaban qodob ka mida qodobadii warka caalamka ugu haddaan awoona isha maryo cashay qodob ka mid ah oo gacanteeda ku jira taliyo sare oo ka tirsan ciidamada dalka ciraaq gaar ahaan ciidanka federaalka qaybta kamaandoosta ayaa sheegay in ciidamada booliska ee sida militariga u tababaran inay qabsadeen deegaanada u dhow u dhow dhinaca galbeedna kaga beegan magaalada moosil xilli halkaas ay ka socdaan iska hor imaadyo u dhexeeya iyaga iyo kooxda isis almaturi ayaa sheegay in isis ay goobtaas kusoo daadguraysay ugu yaraan toban gaadhi oo ay ka buuxaan walxaha qarxa sagaal ka mid ah ayaa qarxay ka hor intii aanay gaadhin bartilmaameedkii loo asteeyey waxaan maqli jiray shaqaystaha shaah cabee shaxaada miyuu dhargaa marka mar haddaad shaqaysatay qodobadii warka ugu awoona aad noogu celaysa ismaaciil oo heestana ku darso inaa lilah hees miideen iskutiba caashay oo codkaasaan maqlayn hees way dhaaftay codka beer dilaacshe codkii magaalna uu ku lamaan yahay waa heestii qormo
hormar uu helayo uu qaanidiye ee xareedu qarsaad qamare qurxeeda leede qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte in qanjeedho laegtaye kama uu qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte in qanjeedho laeg tahay kama uu qadinine markan qamar kuwegaba wegaba markan qamar kuwegaba wegaba qamuyaay legede markan qamarku wegaba wegaba markan qamarku wegaba wegaba qamuyaay legede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabaadka
codkaas magool iyo beer dilaacshe oo ka horreeyey heesta qormo ayaan barnaamijkeennii duhurnimo kusoo gabagabaynaynaa caashe cuudi anoo ismaaciil xuseen farjara iyo bashiir abikar ayaa idinla socotiinayay tan iyo intaynu idaacadda afarta galabnimo kulmayno waxaan ka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh